haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da waana qayb tobnaad oo ka mid ah taxanihii ku saabsanaa dhaqankii hore ee soomaalida iyo xididka dhegaystayaal waxyaabaha guurkii hore ee soomaalida fududayn jiray waxaa ugu weynaa yaradka oo xoolo kala duwan iyo hanti kala jaad ahba lagu bixin jiray waqooyiga iyo galbeedka gaar ahaan geel fara badan iyo fardo ayuu ninka gabadha guursanayaa yarad uga bixin jiray dabadeedna qayb isla xoolahaas ka mid ah ayaa ninkii bixiyey dib loogu soo celin jiray taasoo ah hanti qaybsigii yarad sooranka loo yiqiin maalintaas wixii ka dambeeya istaakulayntu waxay ahayd wax ay labada qoys karafishaan iyo xeer hiddaha xiditinnimada ka mid ah oo la dhowro taxanahani intii uu socday dhowr jeer sidaydun iga maqasheenna wax dheefka ay xiditinnimadu leedahay waxaa ka mid ah wax istaarashada markii reeraha xididay midkood uu kan kale u baahdo labada reer midkood bay abaari ku dhici jirtay taasoo laga yaabo inuu reerka kale ka badbaaday labada reer midkood baa colgeli jirayoo intuu xoolaha ka mooro duugo xeryaha u madoobayn jiray isla markaasoo guluf iyo gaadaba uu reerka kale ka nabadgeli jiray xillibuu nacfiga xooluhu labada reer midkood ku yaraan jiray isla markaasoo wax ku wacanba ay suuragal ahayd in badiba ay reerka kale xooluhu u irmaan yihiinoo caanaha iyo subaguba aanay weelashooda ka maran labada kolba reerka markaa liita ayaa kan kale taakuladiisa sheeqaaqi jiray waxaana jiray dhowr siyoodoo ay taakuladaasi ku muuqan jirtay markay baahiyi timaado sodogga ama seedigu iyaga oo waxdoona ayay u sodcaali jireen reerka ay gabadhooda u dhaxdo waxaa iyana in badan la arki jiray haweenay socoto ahoo reer aabbaheed kala soo noqotay xoolo ama dheef kale oo dhibaad loo yiqiin waxay u wadaa ninkii inta guursaday jeer yaradka ka bixin jiray iyo carruurtii ay isu dhaleen oo markaas ay waxsi ka yihiin taakuladuse waa inay labada dhinacba ka socotaaye aan had iyo goor dhinac keliya laga malaysan haddii ay sidaasi dhacdana xidhiidka xididka waxbaa soo kala dhex gala aan fiicnayn waxayna ugu daran tahay reerka gabadha dhalay markii inta yarad wacan laga siiyey uu waaga dambe dhibaad iyo wixii kalee labidaba uu ku masuugo taasoo kalena waxay la soo gudboonaatay allaha u naxariistay gabyaagii caanka ahaa ee samatar baxnaan la ohan jiray kaasoo tix gabay ah ku waariyey dhacda isaga iyo reer xididkiis dhex martay haweenay u dhaxday oo yaro dowra oo ka bixiyey ayaa qoyskii ay ka dhalatay jeer u dhibaad doonatay kolkaas buu aabbaheed siiyey ina soohan awr la odhan jiray sooma sakaxaysanne cid baan u soo dirsana geelaha igu sii jiro intay tidhi ayay reerkeedii ku soo noqotay beri dambe diraac kulul iyada oo lagu jiro ayay samatar sodogii iyo rag kale geelay caynaba u arooriyeen hase ahaatee markii inta la shubay la fuliyey ma uu dhammayna wuu kala dhantaallaa awr baa ka maqnaa awr uu sodoggii inta ka maarmi waayey uu suuqa tuulada taagay kana faasaxay waa kii uu gabadha siin jiraye ina soo hambaa geela ka maqnaa samatar iska samir waxaase samri weyday haweenaydii oo laba gu kadib iyada oo dhibaadoona mar kale reerkoodii ku noqotay moogaanna wuxuu aabbaheed siiyey hal maydhuub la odhan jiray oo markaa dayrin ahayd taasna ma ay soo wadane sidii awrkii bay reerkii kaga timi dabadeedna geelii reerka ayaa lagu darangeeyey dhowr bilood kadibna waxaa lagu war helay maydhuub inaanay gacan ku jirin oo ma baxsatay mase waa baktiday ma bahal baa cunay mase intay ceel ku dhacday bay jeeni ama luug ka haaday markaas buu geeltirihii iska qashay intaba jawaabtu haah ma ahee waa maya samatar seedigiis oo gabadhana la walaal ahaa ayaa maydhuub markaana yagoori ka iibsaday labadaa jeer wixii uu xididku ku falay samatar kama u garcallayn dhaqankiisii guud iyo gabaygiisaba sida laga garan karo wax walba waxaa uga daraa wixii isaga iyo sodogiis dhex maray in degaanka lagaga sheekaysto kolkaas buu iska dulqaatay waxay tana kaga ibabeeshay inuu sub yidhaahdo oo labadooda qoys oo keliya ay arrintu ku ekaato iyaga oo dhacdooyinkaasi ay u horreeyeen ayaa maalintii dambe meel aan wax roon ka fogeyn xeladii reer samatar ku jiray waxaa isaga hor yimid isaga iyo sodogiis isnabdaadin kadib waa la iswaraystay waxaa la kala tooday halka uu mid waliba ku socday samatar wuxuu u jeeday meel la yidhaahdo xagar sarara weynoo shir iyo allabari loo ballamay ay qoladiisu maalintaas ku lahayd sodoguse siduu ku warramay geelisii oo ay hali ka fool hallowday ayuu ku socday gadaal baase laga garan doonaaye sodogu ujeeddadii socodkiisa kama uu run sheegin reerka gabadhiisa lagu qabo ma dhaafsiisnayn show arigii baa sabanka ka xumaaday markaas bay ku soo dhacday inuu reer samatar xayn ka soo kaxaysto ha yeeshee sidaan malaynayo markuu samatar arkayba duqii wuu yaxyaxay wuxuu ku dhici kari waayey sababtii dhabta ahayd ee uu reerka ugu soo kacay inuu u sheegto gartiis bayna ahayd si kastaba ha ahaatee cabbaar kadib la kala gadoon oo labada mid waliba ambadii uu ku socday u jaamee xaggii shirka ayuu samatar u dhaqaaqay sodogiina aqalladii inantiisu joogtay ayuu u degdegay gabadhii oo maantaa afar wiil samatar u leh ayuu aabbaheed ka kor dhacay dantiisiina uga tibixsiiyey markaas bay kow iyo toban neef oo ida iyo riyo isugu jira arigii reerka uga soo goysay isaga oo neefafkii wata ayuu soo agmariyey xagga sararaweyn iyo halkay samatar iyo raggiisu ku allabaryaayeen mid ay isa soo arkeen baa geedkii la fadhiyey soo joogsaday markaas buu yidhi shanqartaasi waa odaygii hebel ahaayoo ari wata ari uu reer samatar ka soo kaxaystay samatar oo haddiiba la galay ayaa inta kacay arigii hor joogsaday markaas bay raggii goobta fadhiyey labadii nin isu dhegaysteen wixii uu sodogii ku falay ayuu samatar meeshii kaga hadlay isagiina madda firine wuu qirtay markaas baa lagu yidhi war haddaadba sidaa iyo sidaa yeeshay ninka arigiisa faraha uga qaad hase ahaatee ri iyo laxtoona kama uu reebane samatar sodogiis arigii waa u daayey wuxuuse ku yidhi awalba ujeeddadaydu in layna ogaado ayuunbay ahayde orod waa kuwo xalaale xaynta kaxayso kolkuu reerkiisii dib ugu soo noqday ayuu samatar afadiisii ku yidhi naa ninkii sidaad ogeyd kugu galay maxaad haddana arigayga u siisay waxay ku jawaabtay waa waalidoo haddii aan u diido afarta wiil baan u baqay markaas buu inta garaystay waxaa ka soo fakatay wallaahi waa runteed kol dambe ayay haddana tidhi heble la ima yidhaahdo haddii intaan ku noqdo aanan ka soo kaxan waayin hala nirgaha loo tircinaayo hadalkaas ayuu samatar la yaabay isaga ayaana tixda soo socota ku hambooriyey wuxuu is yidhi ilaa maanta oo ay afar da-ood marayso dhibaata ay reerka ka weyday ma markay dhimato ayay ka helaysaa dabadeedna isaga oo aan sodogii toos u weerarayn wixii uu ku odhan lahaase gabadhiisa u marinaya ayuu gebyey wadase marin maayee dhowr tudac oo ka mid ah ayuu ku yidhi xoolaha waxaad haybsataa kii habaasbaxahe mar hadday haruubraac yihiin kuma huqeeyaane hal baan keenayaa wa wixii ii horrayn jiraye maantana halkii oo kale yuu hadalku joogaaye hantiday ku siiyeen hadday kuu hirgeli weyday waxay adiga taada u hinjaan wa haweennimo eh hanaan xididku waa reerihii hawsha qaybsada eh mar hadday midun ka hindisaan kuma heshiiyaane halka daragadii iyo adoo timaha hiigaya iyo haatan aad sidaa habreed u handaraafayso wax dhanbay horweyn kaa dhaqdeen heeshi caana leh wuxuu ku soo gebagabeeyey weli harag ma arag aabbahaa hoo ku leeyahay ee mahad baad la sugi qaalmahaad soo hirtiqinaysa allaha u naxariistee wuxuu samatar sida muuqato ahaa nin dhab u rumaysan mahmaahdii soomaaliyeed ee ahayd gacmo isdhaafaa galladii ka dhalataa dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaaha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
waa tahay hiddaha iyo dhaqanka barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja waxaad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a doo idinkaga imaanaysa magaalada washington